waa mahadsantaha cabdi casiis waxaa qadka si toosa ugu jira wasiirka amniga qaranka cabdirasaaq maxamed cumar mudan wasiir waa imaqashaha umalaynaya marka hore waa ku salaanay
aad iyo aad waa ku mahadaqaysin waa kusiamaanay dowladda federaalka maxay kala socotay duqeynta ka dhacday raaso ay geysteen diyaaradahaan duuliyaha lahayn ee maraykanka khasaaruhuusa intee la egyahay inta aada ogtihiin
bismillahi raxmaan raxiim saatiin khasaaraha siday sheegeen bantigan boqol iyo konton qofkood ayay ku qiyaaseen annaga runtii sida ahaan siyada ma naqaano laakiin meesha deegaanka daliyo ka tirsan gobolka hiiraan waa meesha tababarada lagu siiyo ciidamada loo yaqaano ama askaraadka waxaa ku taalla xarun weyn oo la yidhahdo cabdalla cadaan oo tababar lagu ay ku siiyaan oo sanad walba dad ay kasoo qalinjiriyaan waxaa jirta mid kaleeto oo umiliyiinta la yidhaahda iyadan oo dadka aan wax qorin waxna akrinin yani ilan ujeedada ugu weyn oo shabaabka waxaa waay dadaan waxba fahmin inta wax ka fahmeen inay inay fikir qadan geliyaan marka umiliyiinta mid la yidhaahdaa jiro dadka aan waxna qorin waxna akrin oo isla meesha ayadana ku taallo marka labadaas koobood ayaa runtii bartilmaamka ahaa meesha la bartilmaamaydsaday waxayna ahayd xaflad qalinjibin waxaan isleeyahay tirada kollayso boqol iyo kontonkaas ay sheegeen ilaa laba boqol inay tahay sababtoo ah halkii marba tira intaas leeg ayaa kasoo qalinjibiso meesha marka laakiin anaga fikir saxa oo intaas waa sax aan ku dhihi kara maanta ma jiro laakiin mar haddii ayaga ay intaas yidhahdeen intaas dhammaan horka saxda ah marka ka hor duqeymaha intaanay dhicin ama markay dhaceen ma laydinka wargeliyey dawlad ahaan oo ma la idin siiyey warbixin ku saabsan wixii meeshaasi ka dhacay
runtii dawladda waa la siiya waa lala socodsiiya duqeyntii kameran madaxda dawladda waa lala socodsiiya haddii wax emergency jiraana markii ay dhacaan kadib waa lala socodsiiya labadaba laakiin dagaalkan shabaab lagula jiro dagaal soomaaliya keliya u yaala ma aha waa dagaal adduunka dhan uu qeyb ka yahay meel walba lala dagaalamayo maanta waxaan umalaynayaa inaysan taagneyn waaqaca jiro wadanka ka jira iyo dhibaatada ay ummadda soomaaliyeed ku hayaan shacabka in yani dad walba oo soomaaliya dhinacaas ka taageeri karto inay ka taageertan aan aaminsanahay amni ahaan siyaasad ahaan inta waxaan aaminsanahay in yani la taageero ama yani la ogaanay ama hal la ogaado laakin ciddi walba samayn karta inay arrintaas wax ka samayso waa annagaaba soo dhaweynayno laakiin waa lala socodsiiyaa madaxda dowladda
mudan wasiir marka dadka halkaasi maadaamay ahaayeen dad kasoo qalijebinaya dad askaraay u badnaayeen ma jireen dad madaxa oo aad xogo ku hesheen in ay kamid ahaayeen dadki meesha ku sugnaa ama dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay
badana marka xafladahan oo kale lixidooda waxay soo diraan dad madaxa oo xiritaankan ka qayb qaato laakiin hadda wax dhimashaa qof madaxa oo weyn oo aniga aan dhihi karo qofkaasaa ku dhintay ilaa waktigan xaadirka ma jiro sababtoo ah waxaawaa dadkii dad meel laga dilay in aidaaayo oo la ogaado muddo kadib maalmo kadib waa ogaan karnaa xogta iyo marka la raadiyo waa la ogaan karaa wixii ku dhintay laakiin hadda yani waa aaminsanahay dad badan oo madaxa inay jiraan meesha sababtoo ah meesha waa meel hawd ah waa meel tababalfada ay lagu sameeyaan wax kalena mahajibooyinka uu meel kale cabadaan marka waxay usoo guudeen dhinacan si ay tababarada ay u sameeyaan jibooyinka waa meel qabow meeshan meel qabow ma aha midda kale meelahan hadda daliyo iyo deegaanka daliyo iyo meel kaleeto godlaxaad la yihahdo ceelka wax yar baa qadaysaa biyo ayaa yani helaysaa marka amkaaniyaad badan ay u baahnayaan shabaab ay meesha ka heleen laakin waa lala socdaa xogtooda iyo wax walba waa lahaayaa waana meesha hadda tababarada ay ku sameeyaan meelaha ugu badan marka ma waxaa jira meel gaara oo ay weerar ku ahaayeen oo ciidankan tababarka loo soo xiray lagu wado o aada la socotaan
ciidamada tababarka loo soo xiray dhiisigelin baa la siiyaa xafladahan oo kaleeto hub baa la siiyaa qoryaa la siiyaa dabcan meel bay weerar ku ahaayeen markaba aniga haddi ina idhaahdo meeshaas u socdeen laakiin xogtooda waa harinay
marka sidee weerarada noocan oo kalea oo ay geystaan diyaaradaha daroniska ee maraykanku ay u caawiyaan ama gacan uga geystaan dagaalka ay dawladdu kula jirto al-shabaab weerarada weerarada noocan oo kale ah wasiir ee lagu qaado al-shabaab gaar ahaan kuwa ay geystaan diyaaradaha daroniska ee maraykanku sidee ugu caawiyaan dawladda dagaalka ay kula jirta al-shabaab gacan intee la-eg ay ka geystaan
wal gacan aada u weyn runtii waxyaabaha ugu weyn oo al-shabaab iyo madaxdooda ay aada uga cabtaan waxaa kamid a weerarada noocan oo kaleeto ah sababtoo ah mabay aadaan guurguurka ay ku jiraan is ilaalinta kalsooni xuma iyo mawladakooda hoos u dhaca ayay ayay qayb ka yihiin waxaa kaleetay fursad u tahay dawladda inay siyaabo kaleeta isku abaabusho oo dagaalada dhinacyo kaleeta ay ka qaado iyada oo adeegsanayso amisom marka dagaalada noocan oo kaleeta oo dooniska ah wax badan ayay dhibaato weyn bay u geysteen kooxda al-shabaab
dhinaca kale wasiir waxaa jirta in dhawaan la sheegay dooni hub wada in lagu qabtay xeebaha soomaaliya maxaa warara oo aad ka haysaan doontaas halkii ay u socotay iyo meeshii ay ka timid
weli investigationkaas fakin aad baan uga xumahay waa jeclaan lahaa inaan riboortka midka lasoo kaamiro ina ku-aashaasaan kaaga jawaabo weli investigationkaa socdo waxaana wadahada u socdaa sooliyaanka iyo dawladda soomaaliya dadkii iyo meesha uu socday waxaa si loo sida saxdaa wax looga ogaado laakiin maalmo kadib waa kulatooda waa looga doona insha allah marka hubay wada doontaa sida aad ku war hesheen
inay wada waxaana sana inuu socday haddii arta meesha uu socday inuu u socdo shabaab ayaan yani boqol kiiba boqol aa ku fidnaa aadaa umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga qaranka cabdirasaaq maxamed cumar oo qadka telefoonka si toosa iigu warramayay isagoo ku sugan magaalada muqdisho